xayraadan adag oo aan horay loo shaacin ee jimcihii lasoo dhaafay la saaray gobolka victoria ayaa maanta lagu dhawaaqay in la qaaday kadib markii gobolku aan laga diiwaan gelin wax kiisa afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaana xayraadan saamaysay masaajidda iskuullada aroosyada ganacsiyada guud ee aan muhiimka ahayn iyo xuduudaha gobolka uu la leeyahay gobollada kale ee dalkan australia ilaa afartan kun oo qof ayaa shalay ilaa iyo xalay laga baaray cudurka covid midkoodna lagama helin waxaana markii hore kiisaskan gobolka loo xiray laga helay dad ka soo guryo noqday dalka ingiriiska ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia